bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi waman waalaah waa dersigii toban iyo kowaad min kitaab addurar albahiya faslu fii bayaani awqaati salawaati salaadaha awqaadooda caddaynteedu fasl yahay salaadihii alkhamsi shanta ahaa waqtu duhri duhurka waqtigiisu min zawaali shamsi qoraxda zuulideeda laga bilaabo wey ilaa masiiri dilli kulli shayin shay dhammaantii hooskiisa ahaanshihiisa laga gaarayo midlahu isagoo kale hayra dillil istiwaa'i istiwaaha hooskiisa markii laga reebo haddii qoraxdu dhinac mar tahay waaba saas haddii kalena marka gundaha kusoo ururo zawaalkii mar haddii la gaaraba waqtigi waa joogaa waa waqtulcasrina min bacdi waqti duhri wey duhurkaa waqtigiisa dabadiisa ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda dhicideeda wa waqtulmaqribina min quruubi shamsi qoraxda dhicideeda laga bilaabo ilaa maqiibi shafaqi laxmari shucaaca guduudan dhicidiisa laga gaarayo wey wa waqtulcishaaina min maqiibi shafaqi shucaaca dhicidiisa laga bilaabo weeye shucaaca guduudan ilaa duluuci lfajri thaani ooga labaad soo dhalashadiisa laga gaarayo wa waqtu subxina min alfajri waa beriga labaad ooga labaad laga bilaabo ilaa duluuci shams ilaa qoraxda dhalashadeed faslu fii bayaani lowqaati buu fasaluu yahay awqaadda caddaynteeda allatii awqaaddaasoo tukrahu la kaado asalaatu salaad fiihaa dhexdeed karaahiyadan waa karaahiyatu taxriim baan dhih lama ogola ma xirmayso salaaddu ma guntamayso salaad aan sabab mutaqadima lahayn mid muqaarinaan lahayn meeshuna maka meel aan ahayn ay tahay wa khamsatu awqaatin awqaad oo shana taxrumu salaaddu waa xaaraan walaa tasixu wakaa ku yiri mana ansaxayso fiihaa waqtiyaasha dhexdeeda annaafilatu sunnaha allatii naafiladaasoo laa sababa wax sababa lahaa iyada usan u ahaan sababkaasoo mutaqadimun horeeyey ow muqaarinun amba la xiriirsaday fii kayri makata maka keyrkeed meelaan maka ahayn sababka hadduu la xiriirsado sida adoo wakhtiyaasha mid ka mid a masaajid galay waa tukanaysaa taxiyadii hadduu sababku horeeyeyna ama qalla lagugu lahaa ha noqoto ama raatiba ha noqoto waa sabab horeeyey waa tukan ka dha meeshuna maka meel aan ahayn waa inata amaa maka wakti kasta salaadda waa maftuux bacda salaati subxi waqtiyadii shantaa tiri salaada subax dabadeeda buu ku yidhi intaad tukatay dabadeed xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo dhalanayso wa bacda alcasri casrka dabadiisa ila lisfiraari ilaa qoraxda boroborowgeeda fallaara bixinteeda laga gaarayo wa cinda duluucihaa weeye waqtiga saddexaad marka qorax soo dhalanayso xataa tartafica ilaa ay kasoo kor noqonayso ka rumxin ka qadri rumxin waran qadarka oo kale wa cinda lisfiraari boroborowga agtiisa xataa yakmula guruubaha dhicideedu ilaa uu ka kaamil noqonayo wa cinda istiwaa'ihaa markay istiwaaha cirka ku kala baran tahay xataa tazuula ilaa ay iilanayso ilaa fii yowmi ljumcati maalinta jumcada mooyaane waqtiyadan qoraxda iyo markay soo dhalanayso ama dhacayso shaydaanka geesiisa madaxiisa ku aadinaya waxaa leeyahay marka kuwa qoraxda caabudona waa jiraan kuwaasaa qoraxda markay u sujuudaan shaydaankuna intay isku asuuxdhahay anay ii sujuudayaan waaya xilligaas duhurka inta qoraxda cirka ku kala baran tahayna waa marka naaraha la huriyo oo la shido faslun fi salaati wafasal walahaa salaada waxa u ahaaday shuruudun iyo wa arkaanun iyo wamubdilaatun iyo wasunanun iyo wamukruhaatu awal baynu akrin fa amaa shuruuduhaa fa khamsata cashara wey axaduhaa alislaam haaniha kan labaad atamyiizu wax kala sooc wey haaliuhana dukhuulu lwaqti waqtiga soo gelidiisa weeye raabicuhaa alcilmu bifardiyatihaa salaada faralnimadeeda qofku ku cilmi leeyahay wey khaamisuhaa anlaa yactaqida waa inuusan caqiideyn fardan oo min furuudihaa ka mida sunnatan waa inuusan u caqiideyn saadisuhaana adahaaratu waxa weye inuu qofka dahaaro qabo can ilxadai lakbari walasqari xadadka weyn iyo xadadka yar labadaba saabicuhaana adahaaratu ka dahaaro qab weeye can inajaasati najaaso xaggeed fi thawbi marada dhexdeeda iyo walbadani jirka iyo walmakaani meesha uu ku tukanayo ku cibaadaysanayo faaminuhaa kan sideedaa sadrulcawrata cawradaa surideeda wey caashuruhaa kan tobnaad tarkul kalaami hadalka tegidda wey qof tukanaya waa inuu hadal iska daayo wixii salaada burinaya alxaadiya cashara kan koob iyo tobnaad tarkul afcaali afcaasha ka tegiddeeda weeye taasicuhaa faaminuhaa sadrulcawra taasicuhaana istiqbaalu lqibla qiblada qaabilideeda wey caashuruhaa kan tobnaad tarkul kalaami alxaadi casharana tarkul afcaali afcaasha ka tegiddeeda afcaasha alkaiirati tirada badnay athaani cashara tarkul akli washurbi cunid iyo cabid ukli ama akli cunid iyo cabid ka tegiddeed wey oo qofka mar hadduu cibaadaysanayo tukanayo waa inuusan arrimahan u dhowaanin cunid iyo cabid waa inuu ka dheeraado wey fara u kala baxayaa dii kale salaaddii baa ka xumaanaysa ayib taas buu iska daynaya aلثaaliث caشhar anlaa yamdiya waa inuusan tegin ruknun rukni ruknigaasoo qowliyun qowl loo nisbeeyo kan lagu hadlo ah waa inuusan tegin maca shaki shakin maceed fii niyati taxarum xirashada niyadeeda uu shakisan yahay isagoo weli niyadii salaada uu kusoo galay shakisan rukni qowliya waa inuusan tegin allahu akbar waa qowli faatixadu waa rugni qowliya taxiyaadku waa qowli shay rugni qowliyu la la yimid oo dhammeeyey welina wuxuu ku taradudayaa ka shakisan yahay niyatu taxarum sax ma ula timid ulamaadan imaan aw amase yaduula waa inuusan dheeraan maba tegine waa inuusan dheeraan zamanu shaki shakiga zamankiisu haddii xataa waktigu dheeraadana waa ka kac waa inuusan waktigu dheeraan zamanu shakiga ah intuu ka shakisan yahay niyadii hore araabica cashara kan afar iyo tobnaad allaa yanwiya waa inuusan niyeysan qadca salaati salaada goynteeda waay salaadda inuu gooyo waa inuusan niyeysan alkhaamisa cashara allaa yucalliqa waa inuusan ku xirin qadcaha salaada goynteeda calaa shayin shay aw yataradada waa inuusan ku noqnoqon fii qadcaha goynteeda ma goysaa ka baxdaa ma ku jidhaa iyo wixii la mid a hadduu shay ku xiro yidhaahdo salaadaasi waa ka baxayaa waxaas hadday dhacaan ama yimaadaan ama tagaanna shay buuba ku xirayba waxba kama jiraan wa ama arkaanuhaa fa sabcata cashara arkaantu waa toddobiyo toban axaduhaa kan u horeeya anniyatu wey wayajibu waxaa waajibaya fiiha niyada dhexdeeda qasdun u qasdid fii naflin salaada sunnahayo mudlaqin la yska idlaaqay salaad sunna sunnahayo ajar dalab keliya ah maxaa laga rabaa waxaad niyeysanaysaa waa u qasdaysaa salaad inaad tukanaysa u qasad waaye wa maca tacyiinin cayinid maceed qasdigii oo qasadka ahaa iyo cayinid salaada la magacaabo baa waajibaya fii dii waqtin salaad waqti u saaxiiba aw sababin sabab u saaxiiba waqti bay leedahay oo la tukado ama sabab keenay bay leedahay qasadkii waxaa ku daraysaa salaaddu tay tahay inaad niyada ka sheegtay heblada aad tukanaysa wa maca niyatin niyo maceed oo fardiyatin faral loo nisbeeyey baa waajibaya fii fardin salaada faralka qasadkii cayinidii tay ahayd maalan waxaa u qasaday duhr duhr inay tahayna waa niyeysatay faral inay tahayna waa inuu niyeyso taaniha midka labaad takbiirat lixraam xirashada takbiirteeda weeye maqruunatan xaalay tahay mid lala xiriiriyey biniyati niyada niyada iyo allahu akbar waa isku mar kala hormarin haalidaa kan saddexaad alqiyaamu istaag weye lilqaadiri calayhi qofka awooda istaaga istaag ha ku tukado raabicuhaa qiraa'atu lfaatixati weeye faatixado la akriyo khaamisuhaana alrukuucu weeye saadisuhaana adumaaniinatu fiihi rukuucda lagu xasilo weeye saabicuhaana alictidaalu weeye faaminuhaana adumaaniinatu fiihi in lagu xasilo weeye ictidaalka taasicuhaana assujuudu maratayni laba kal oo la sujuudo weeye caashuruhaana adumaaniinatu fiihi sujuudka oo lagu xasilo weeye alxaadi cashara aljuluusu fadhi weeye bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda fadhi baa u dhexeeya aلثaanي caشhر aلطmaaniinaةu kuxasilid weeye fiihi fadhigaas aلثaaliثa caشhaر aلتashahud اlakhiru atixyaadka dambe weeye aلraabica caشharana alqucuudu fiihi weeye dhexdiisa oo la fariiso atixiyaadka lagu akriyo alkhaamisa caشhara aلsalaaةu calى الnabiyi nabiga lagu saliya weye sal اله alay slm fiihi dhexdiisa fadhigaas taxiyaadka lagu akriyey waa in nabiga lagu saliyo taxiyaadka hore weeye asaadisa caشhara aلtasliimaة اlأulىa salaamo naqsiga hore baa arkaanta ku jira midaan dambe waa sunne midda hore weeye tasliimna maaha xagga dhugashada tasliim maaha iltifaat baa taa la dhahay assalaamu calaykum akrinta a akhriisid weeye wax laga hadlayo ee qowliga ah adoo halkaa ujeedaba assalaamu calaykum waa dhihi ka dha salaadiina waa ka baxa erigaasaa looga baxa salaada asaabica cashara atartiibu weeye waa maamaa sheega yubdilu salaata salaada burinaya fahuwa kaasi tarku rugnin tarku shardin shardi ka tegiddi wey oo min ashuruudi shuruuddii hadda aan soo marnay ka mid a imise ahayd shuruud baan hadda soo marnay shan iyo toban shardi ba ahayd casharkeenna haddeer ah mid ka mid a hadduu ka tago salaaddii waa ka burisay oo amase tarku rugnin rugni ka tegiddi weeye oo min al arkaani arkaantii ka mid a almaarati ina soo martay arkaantii ina soo martay iyo shuruuddii hadda ina soo martay labadaba arkaantiina waa iyaga haddeer aynu soo marnayoo laguu soo caddeeyey iyadoo ah tiradaa laguu sheegay toddobiyo tobanka ah qaala fi zubad zubad ibnu raslaan wuxuu ku yidhi buu yidhi beyt buu rabaa inuu soo qaato daliil ahaan soo istidlaalsanaya wayubdilu salaata tarku rugnin aw fawaatu shardin min shuruudin qad madow waashbayd weeye subadku waa kitaabkii fiqiga ahaa filfiqi shaafici waa nadmi kun iyo ziyaado wa yubdilu salaata salaada waxaa buriya tarku rugnin rugnika tegiddiis ow fawaatu shardin shardi tegiddiis oo min shuruudin ka mid ah taasoo qad madow na soo madhay ey bimacnaa qad madat waa marat ina soo martay waa maa sunanuhaa salaada sunayaasheedu fa kahiiratu waa mid tiro badan minhaa waxaa ka mid a sunayaasha maa hiya maa shay hiya iyaduba khaarija salaata salaada dabadeeda ah salaada intaan la gelin ka hor wax lagaa rabaa ka mid a wahuwa kaasi alaadaanu aadaanku waa salaada soo kama horeeyo intaan la gelin waliqaamatu aqimidda warawaatibu raatibooyinka oo min asalawaati salaadaha ka mid a raatibada la tukado ha ka tegin faralka markaa tukatay raatibadaada tuko wahiya raatibadu ihnaani wa cishruuna ragcatan laba iyo labaatan ragcadood wey cashrun oo minhaa ka mid ah mu-akadaatun mid la adkeeyey wey toban ragcadood marnaba ha ka tegin oo raatibo ah u fiirsaad toban ragcadood oo raatibo ah marna ha ka tegin hagee ku jiraan wahiya ragcataani qabla subx salaada subax intaadan tukan laba ragcadood oo ah ma tukataan ardadaan sheegaya laba ragcadood salaada subax intaadan tukan ka hor kow wa ragcataani oo qabla duhri laba ragcadood oo duhurka ka horeeya raatibo ah waa afar wa ragcataani oo bacdaha ka dambeeya duhurka waa lix wa ragcataani oo bacdalmaqribi maqribka ka dambeeya waa sideed wa ragcataani oo bacdalcishaai cishaha ka dambeeya waa toban tobankaas waa raatibo aan laga tegin waa mu-akidaat wahintaa casharata toban labaiyo toban ragcadoodna hayru mu-akadaatin mid la adkeeyey keyrkeed weeye dhab looma adkeyn midda la adkeeyey waa maxaa lagu leeyahay midda nebigu daa'imay calayhi salatu salaam midda kalena waa sidaa cagsigeed wahiya labaiyo tobankan dambe ragcataani waa laba ragcadood oo qablo duhri ah labadii hore maaha duur ka horreysay laba kale ku dar afar baa ka horeeya marka laba adag mu-akada iyo laba hayru mu-akada wa ragcataani bacdaha laba kaleo misna duurka ka dambeeya labadii hore ka dambeysa maaha waa laba kale waaba wuxuu ku yidhi ziyaadatanoo cala almu'akadaat iyadoo dheeraad ka ah tii mu'akadaadkaada afartaadoo labana horreysay labana dambeysay afar kaleoo ka ziyaadaa weeye buu ku yidhi wa arbacun afar ragcadoodna qabla alcasri casrka ka horeeya iska sunno ah wa ragcataani oo qabla almaqribi laba ragcadoodoo maqribka ka horeeya markii waqtiga maqribku soo galo la adimay wa ragcataani oo qabla alcishaai cishaa ka horeeya waa mal witru witriga waxaa la yidhaha salaada witriga fa huwa sunnatun waa sunno oo mustaqilatun oo madax bannaan raatibo gaara maaha waa salaad iskeed u jidha wa aqaluhu inta witriga ugu yaray waa ragcatun wa agaru inta ugu badana ixdaa casrata toban iyo kow weeye ragcadood wa adna alkamaali kamaal inta ugu ugu hooseysa sida kaamilka inta u yar alaatu ragcaatin waa saddex ragcadood wa min asunani sunayaasha waxaa ka mida maabaa ka mida huwa isagu madluubun la dalbay fi salaati sunayaasha waaa maxaan soo marnay sunayaasha waxaa ka mida wax khaarijo salaati salaada dabadeeda ah waa soo marna hadda iyo kii labaad wa min asunani waxaa kaloo ka mid a maa huwa madluubun wax la dalbay fi salaati salaada intii la galay dabadeed wa huwa kaasi qismaani waa labo abcaadun bacdiyaal abcaad oo waa maxay wal waaya abcaad baa leedaha walulaa miyuu yihi sabcatu waa toddoba abcaad atashahud lawal atixiyaadka hore kow wa qucuuduhu fadhigiisa labo wasalaatu cala nabiy lagu salayo sala allahu alayh wasalam fiiha atixiyaadka dhexdiisa saddex wasalaatu cala laali aalka oo lagu saliyo fi tashahudu ila khayr atixiyaadka dambe walqunuutu qunuud iyo walqiyaamu lahu qunuudka oo loo istaago qiyaam lagu akriyo wsalaatu wsalaamu sali iyo salaam cala nabiy sala allahu alayhi waaalihi wasaxbi fiihi qunuudka dhexdiisa macaa nebiga iyo saxaabada iyo aalkaba sali iyo salaam bay leeyihiin qunuudka dhexdiisa waidaa turika haddii laga tago minhaa abcaada xaggeeda shay-un shay haddii laga tago jubira waxaa lagu kabaa bisujuudi sahwi sujuudda la yihah sujuudu sahwi abcaadda qof atixiyaadka hore ka tegey ama fadhigiisibuu ka tegey ama salligiibuu ka tegey ama salligii aalkuu ka tegey atixiyaadkii dambe qunuudkiibuu ka tegey isaagiisibuu ka tegey salligiibuu ka tegey sujuud sahwi buu la imaanaya wathaaniyatu midda labaad nooca labaad ilaa wuxuu yidhi waa qismaani abcaadun iyo mid kale midda labaadi kahiiratan waa mid tiro badan minhaa waxaa ka mid ah rafculyadeyni labada gacnoodoo kor loo qaado fii arbacati mawaadica afar meelood wadculyamiini midigta oo la dul saaro cala shimaali bidixda markaad salaada ku jirid midigta waxaa saadhaa bidixda ayib wa ducaau liftitaax waa sun ducada le ducaa liftitaax wajahtu wajhi iyo ducooyinka la midka ducaa liskaga magacaaba aayaadana waa ku jiraan watacawudu cawdu bilays qabla alfaatixati faatixada ka hor acuudu billaahi ka bilow wata'miinu aamiinsi bacdaha faatixada dabadeed aamiin dheh wasuuratu suurad oo bacda ta'miini aamiinta ka dambaysa waljahru bilqiraa'ati qirada kor loo qaado walisraaru bihaa qirada hoos loo akriyo goorma fii maxallihimaa labadooda maxal meesha qirada kor loo qaado kor u qaad meesha qirada hoos loo akriyana hoos u akri maqribka iyo cishaha iyo subaxa iyo qirada kora loo qaadaa salaadaha duhur iyo casri aan tukanaynana waa siraysi fiqiga ku hogaaminaya wa takbiiraatu lintiqaalaati guurguuridda takbiirahooda sunnaha guurguurid allahu akbar qofkii waxa weeyaan waa waa rukuuca sujuud baad allahu akbar intiqaalaad hadba meeshuu maraya wa tasbiixaatu rukuuci rukuucda tasbiixahooda iyo wasujuudi sujuudda tasbiixahooda fiiri sujuudsaa umale laakiin iyana waa suno lala yimaado markaa rukuucsan yahay qofku ama sujuudsan yahay subxaana rabbiyal calaa subxaana rabbiyal caziim iyo kuwa lamidka wa qowlu samica allahu liman xamidahu inuu yidhaahdo sunayaashii bay ka midta wa wadculyadeyni labada gacnood inuu dul saaro cala alfakideyni labada bowdo fi ljuluusi fadhiga markuu fadhiyo atixiyaadka labada gacnood labada booda ha dul saar yabsud اlyusraa bidixda waa fidinaya shanteeda farood lowgana saa u saar fiidooda faraha iyo lowga fiidiisa saa iskugu aadi wayaqbid اlyumna midigtana waa laabayaa ila اlmusabixata farta tasbixsanaysa mooyaane gacantaan dhan waa laaba ilaa fartaa mooyaane marka horeba sii laab hadhow intaad dhaqdhaqaaqya keeni lahayd saas ma usoo fadhiisataba tanna saa u kala bixi tanna saaba ha kugu laabnaato farta keliya saa dhihin markaas hadhowtii dhaqdhaqaaqa badan baa lagu diidaya waliftiraash waa sunnaha isgogolashu fii jamiici iljalasaati fadhiyaasha dhammaantood inuu lugtiisa bidix ku fadhiiso markuu fadhiyada lugtaan bidix dusheeda ku fadhiisanaya tan midigna waa taaganta watawaruku waa sunnaha sin dhul dhigid sinta in dhulka la dhigo fi ljalsati alakhiirati fadhiga u dambeeya taxiyaadka sinta dhulka dhigtay lugteena xaggaa u saadh tawaruk baa la dhahaa taas watasliimatu thaaniyatu salaamo naqsiga labaad waa sunna waidaa turika markii laga tago minha kuwaan lasoo sheegay shay-un shay laa yujbaru laguma kabo bisujuudi sahw kuwaan mid ka mid haddaa ka tagtid sujuud sahw aa la imaan haddii kale salaaddaa kaa xumaanaysa inaadan fiqi iyo cilmi aqoon waa lagu ogaanaya waaya meelaan kor bay ahayd inaan qirada u akriyo hoos baan u akhriyay sujuud sahw baan la imaanaya takbiiraatulintiqaalaat iyo allahu akbaradii baan ka tegi subxaan rabbiyal aclaa ama subxaan rabbiyal cadiimi baan halmaam ama samic allahu ama gacantii baanan saa u fidin ama sintaanan dhulka dhigin iyo waxa haddaa sujuud sahw loolama yimaado kii kale salaadda kaa tegeysa wa amaa makruuhaatuhaa salaadda waxyaalaheeda la kahday oo fiirso makruuhaat fa jaclu yadayhi labadiisa gacnood yeelidooda fii kummayhi labadiisa kam kum baa ka mid a afar meelood saddex maya cinda taxarumihi markuu xiranayo kow wa rukuucihi wa cinda rukuucihi markuu rukuucayo labo wa sujuudihi wa cinda sujuudi markuu sujuudayo saddex labada gacnood inuu maro ugu duuduuban tahay ama khamiiska si mara ku xaniban yihiin oo markuu salaaddii xiranayo waxaan ku duuduuban yihiin ma fiicna markuu xiranayo waa xilli kow markuu rukuucayo iyo markuu sujuudayo qofku inuu xor yaho u feydan yihiin baa fiican halkan labadan calacalood iyo feydan yihiin dou saa isku xanibo maryo ku duuduubo ma haboono waltifaatun milics waa karaahiyo biwejhi qof tukanaya wejiga ka milicsaday anaa hadduu jirka o dhan dhaqaajiyo saa dhaho kaba budhaye waxa weye wejiga keliya bow saa yidhi ya wejiga keliya wejiga keliya ba waxoogaa saa yidhi waa karaahiyo wa jahrun kor u qaadid la jahrid bimaxalli sirin sir maxalkeed meel hoos loo dhigi lahaa salaada duurkaan tukanoo kale hadda wuu la jahrayaa faatixadii waa karaahiyo wa cagsuhuna waa karaahiyo meel qirada kor loo qaadi lahaa inuu iska aamuso maqrib iyo cishayu tukanaya suuxi kaasuusan kor u qaadin waa karaahiyo wakhtisaarun keliya qabasho qof tukanaya keliyada saa u haysa dadka kibirka badan baa saa gacnaha keliyaha u saartay dhahan ma fiicna wa israacun degdeg degdegana waa laga fiican yahay degdega qirada iyo degdega salaada iyo waxaasoo dhan iyo wa nadarun eegid ila samaai cirka inuu fiirso isagoo salaad ku jira waa nebigaaba u goodiyeyba ama waa iska daynaya ama indhaha in laga qaaday khatar gu jira wa taqmiidu basarin aragga isku qabashadiisa qof tukanayo indhaha isku haysa indhaha isku qabsanaya waa goorma in khaafa darana hadduu dhibaato ka baqayo indhihiina waa isku qabsaya dhibaatona waa ka baqayaa dee dhibaato cadow iyo bahli waxbuu ka baqaya muxuu indhaha iskugu qabsada marka waaye wa basqun caliyo tufid baa karaahiya amaaman horay iyo wayamiinan midig sideedaba midig iyo horay calyahaw tufid hortaada iyo midigtaada bidix hoos waka baa loo tufaa waa kashfu raasin madaxa faydidiisu waa karaahi madaxuna salaadii baa la tukanaya madaxuna fedinta xataa mararka kale qofka koofiyadiisa iyo inay cimaamadiisa u saarantaha fiican wa salaatun salaadna waa karaahiye oo bimudaafacati xadain xada reebreebidiisa hatay waxbuu isku celcelinayaa kaadidii iyo wixii magaranaysaa saxaradii iyo wixii la mida marka salaada noocaas ma fiicna salaad oo bimudaafacati xadain xada reebreebidiis ahatay wuu celcelinaya iyo wa bimaqbaratin salaatun oo bimaqbaratin qabuura dhexdooda hatay qabuuraha oo waa maxay qabuuraha haddii qabuuro la qufan yihiin waa dadkii dhintay dhac carunkooda iyo meesha soo gaareen waaba xaaraan lama ogolo taa tan haddii kas haddii kalena waa karaahiyo karaahiyo waaya qabri qofkii halkan hortiisaa baa laga hadlayaa iyo dhinaciis ee halkaa u tukanaysa masaajid kasta mixraabkiisa iyo qofku meel kasta oo ku tukanaya malaayiin qabri baa qiblada ka xiga lakin miyaa ka warhaysa adugu maya taa laga hadli maayo haye haddou qabriga isdhaho alla qabrigan isku aadayo ow hebel weeyaane salaadda isaga la qaabil i iyadu waaba waaba khatar xaaraan maqdaca wey inuu saas qofkii sameeya waay marka salaad oo bimaqbarati qofka banaanka hadduu helaya in banaanka lagula tukadaa fiican meydka iyo dadka iyo oka farcun haadaa farcun mufaracun waa farac arrintaani waxay masaa'il soo socota farac ka tahay wixii aan soo marnay faraca iyo fiican yihiin xoogaa awal aan la soo sheegin baa lagu lagugu baraarujinaya tanbiih iyo khaatimatun iyo farcun iyo baa jira latiifatun iyo yambagii waxaa dow ah an yadkula qofku inuu galo asalaata salaada binashaatin nashaad inuu ku galo salaadda markaa gelis caajis iyo daal laguma galo nashaad iyo farax iyo firfircooni baa lagu galaa koow waa faraaqi qalbin qalbi faaruqudi inuu ku galo qalbigiisa oo adduunyo iyo xisaabad kale aan ku jirin faaruq ah labo wa khushuucin inuu ku galo salaada khushuuc khushuucdu waa wuxuu akrinaya inuu tadaburo xubnihiisana dhaqdhaqaaqa ka ilaaliyo qof hadba meel gacanta la aadaya lama rabo watadaburi qira'atin qirada tadaburkeeda fiirfiirinteeda iyo macaansigeeda wey waidaamati nadarin eegmada daaimidee idaamati nadarin nadarka daa'imidiisa daaims in la daa'imiyo idaamati nadarin maxalla sujuudi sujuudiisa booskeeda meesha qofku ku sujuudi lahaa inuu saas u taagan yahdo iyadaas meesha ku sujuudi lahaa inuu saa u fiirinayo sidaas iyo hadduu iska yaho meelaha kale iyo xoogaa derbiyada iyo safafka iyo waxaas khushuucdu waxay ku imaanaysaa meeshaan ka hooseyso oo sujuuddu ay saa dhow noqon doonto inuu saa ugu jeedo wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bاsawaab